sidaada niifsoodkom waxay idin soo dirtiraysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo sidaada niifsoodkom waxay idin soo dirtir haweenka koonfur galbeed ee soomaaliya qayb weyn ayay ka qaateen wayna ka dhex muuqanayeen hamigoodana aada ayuu u sareeyaa waxayna diyaar u yihiin wax walba oo horumara oo la qabanayo inay qaybtooda ka qaataan islamarkaasna waxaa fakoltiga u saarnaa signifiinka iyo qaybta uga aadan siyaasadda iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen iyo barnaamijyo badan oo kale oo horumarinta haweenka lagu sameynayo hadday tahay isdhexgalka hadday tahay wadatashiga hadday tahay isku xirka haweenka intaba waa laga shaqeynayey waxaa kaloo laga shaqeynaya waa shirar badan looga qabtay sidii haweenka loo fahamsiin lahaa dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga dhibaatada ay leedahay isku furanka dhibaatada ay leedahay gabadha iyadoo aan gaarin nin oday oo sagaashan jir inta lagu dilo isla markaas markay hal u dhasho amba nolol mustaqbalkeedi daalaco ee gabadhii niyaddii kasii dilanto oo banaanka loo soo tuuro sidii xal looga gaari lahaa tan kale gabdhaha miyiga jira ee codkooda aan gaarayn meel sare in ay xuquuqdooda u doodaan waajib la saaran waaye tan kale qof walba xaqa uu leeyahayna cid ma loogu xadgudbaayo waxaan kaloo haweenka intaas u dheer inay ka qayb qaataan ciidamada qalabka sida sida milatariga booliiska darawiisha iyo eesta intaba waayo gabdhaha soomaaliyeed waxaa la ogaaday inay yihiin gabdhaha ugu kartida badan ugu shaqo badan uguna adaan wax walbana u babacii kara marka aad ayaa loo xiseynayaa sanadka horena wax badanay ka duwan tahay waayo sanadka hore way cusbeen laakiin marka sanadka sanadkiisiyaa la gaaray oo maalinba maalintii ka dambeyso faa'iide iyo waxbaa kuu kordhaya marka gabdhaha aad ayay faa'iideysteen wasaaraddii waa la dhisay oo koonfur galbeed waa la qalabeeyey xafiisyadii gabdhaha tababaraa lagu siiyey oo xafiiska ka shaqeynayo waxaa naga caawisay hay-ad la yidhaahda tiis xafiisyada saddex xafiishay noo saddex qolay noo qalabaysay oo qalab xafiisyeed ayay noocan waxba ka maqneen marka gabdhihii ka shaqeyn lahaa shaqaalaha noqon lahaana tababar iyagaa siiyey marka waxaa jira gabdho kale oo hadda la shaqaaleynayo marka waxaa arkaysaa meeshaas kaaga muuqanayo in gabdhaha dhaqdhaqaaqoodu uu aada u sareeyo maasha allah mudane wasiir ugu dambeyntii waa maxay qorshaha wasaaradda haweenka koonfur galbeed ee ku aadan horumarinta haweenka koonfur galbeed soomaaliya
haddii aan taas kaala u hadlo qorshaha ku aadan waa in haweenka ay beegsadaan xaqa ay leeyihiin sida ay ku heli lahaayeen waa inay isku xirmaan haweenweynaha soomaaliyeed meel walbo ay joogaan gacmaha isqabsadaan waa inay cadowga iska dhiciyaan waa inaan dhinaca laga soo gelaya iska ilaaliyaan inaysan dhihin xuquuqdeeni lasiiya ay xuquuqdoodii raadsadaan waxayna u taagan yihiin waa kuu sheegay maamo lix iyo tobanka sidii ay xaqooda u heli lahaayeen waxay u taagan yihiin waddankasay u difaaci lahaayeen cadowga ugu hortegi lahaayeen waxay u taagan yihiin in ciidamada qalabka sida ay gacan siiyaan biyaha u qaadaan caanaha u qaadaan gabadhii qori qaada iyo tii caawinaysa intaba marka qorshaha gabdhaha u degan mid lasoo koobi karo ma aha gabadha soomaaliyeed waa hooyo waa gogol waa geed aada u adag wax lagu ciyaari karana maaha hooyada waa aas-aaskii dunida waayo nolosha waxay ka bilaabataa hooyada hooyada cunuga markay dhashay iyadaa barbaariso asluubta iyadaa barto isagoo tababaran ayuu banaanka usoo baxaa marka qorshe howleedka aada ayuu badan yahay